xoojinta hay-adaha dowladda iyo sare u qaadidda sumcadda dhaqaale ee soomaaliya ayuu ciwaankiisu ahaa waxaana soo qabanqaabiyey hay-ado soomaali ah oo asal iyo heesbi lagu kala magacaabo iyadoo ay kasoo qayb galeen madaxweynaha dalka wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan wakiilka baanka adduunka ee soomaaliya wasiiro iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay madaxa baanka adduunka ee soomaaliya master hiyo oo aada ugu nuuxnuuxsaday siyaabaha suurtagalka ka dhigi kara in la dhiso dhaqaalaha soomaaliya isagoo tilmaamay in dalku uu hadda ka mid yahay dalalka dunida ugu dhaqaalaha litaa madaxweynaha soomaaliya oo khudbad dheer oo uu badankeed kaga hadlay kaalmada dhaqaale ee dalalka deeqaha bixiya ay soomaaliya siiyaan goobta ka jeediyey ayaa ku dhaliilay deeqayaasha in hanti fara badan ay tan iyo markii uu dalku burburay ku bixiyeen dhinacyo aanay dadku dareemi karaynin isagoo ku baaqay in hadda wixii ka dambeeya dhaqaalahaasi loo weeciyo dhismaha kaabayaasha dhaqaale oo ay wadooyinku ka mid yihiin waxaa la yidhaahdaa in badan lacaga badan caalamkuna unugu kaalmeeyey annaga waxaa la yidhahdo capacity building capacity building haddii la sharaxo qaabay leedahay iyo waddooyin loo maro iyo waxa ayay leedahay laakiin marmarka qaarkood isma weydiino laga soo bilaabo burburkii ilaa maanta meeqa lacag ah ayaa adduunyadu ku bixisay arrinta capacity buildingka anigu kulley waxaan qabaa xoogga iyo effortiga iyo dhaqaalaha la geliyey iyo waxa ka yaala maanta isuma dhigmaan caqabada ugu weynee haatan dowladda soomaaliyeed hortaalla waa amni xumida dalka ka jirta madaxweynuhuna waxa uu sheegay in lacagaha yare iyaga soo gala ay ku bixiyaan arrimo la xiriira sidii ammaan loo heli lahaa xasan sheekh ayaa hoosta ka xariiqay in mushaarka dalalka shisheeye ay askarta soomaaliyeed siiyaan aanay wax sidaa soo kordhinaynin waxaana habboonayd buu yidhi in dowladooda loogu dhiibo hanalala kontaroolo annagu aan bixinno askarigeenna indhihiisa si ugu arko dowladdiisii oo mishaar siinayso laakiin markaad adiga siinaysid dee waxa waaye dowladdiisi waxba ma siinin dowladdiisi mishaarkii dowlad hebel waa maqan yahay mishaarkii dowlad hebel aa kooxdaas ka maqan kooxdaasi muxuu ahay waa ka dhammaaday mashruucii oo muxuu ahay mishaar bixinta mushkiladana haysata waa tan waxyaabo badan oo security ku saabsan oo caalamku aruuna siinaa ka jiro waxaa ka mid a hubkaa ka mid a hubna lama siiyo cidna siisa ma jirto baaburaana la siiyaa combyuteraana la siiyaa tendhooyinaana la siiyaa laakiin hubna rasaasna nalama siiyo hubna nalama siiyo dowladda soomaaliya beesada yartaa bajeedkaas ku jirtaa dowladda soomaaliya rasaas iyo hubka ciidankeedu uu isticmaalaa laga soo iibiyaa madaxweynuhu waxa uu xusay in deeqbixiyayaashu aanay aada u fahmi karaynin xaaladda soomaaliya oo muddo rubuc qarni ah ku soo jirtay dagaal sokeeye isagoo walaac ka muujiyey habka ay soomaaliya dalalkaasi ku soo wadeen ee ah inaanan dowladda soomaaliyeed lacag faraha loo gelin haddana musuq maasuq lagu eedeeyo
nidaamka dowladda lama marsii karaana la dhahay bangiga dhexe aan xoogganayn wasaaraddiinii maaliyadda xisaabiyihii guud hanti dhowrihii guud wixii banking system kale dalka kama jiro lacagtii inaan inta soo qaadno aan ku shubno khasnada dowladda ma dhacayso laakiin waxaan idinkala shaqaynaynaa capacityga institutionskaas sidii loo dhisi lahay haddii tuba meel ku taallahay lagu yidhaahdo tubadii biyahay daynaysaa biyo kuma jiraan tubadii biyo kuma socdaan see ku ogaana meesha ay ka dayna kulli ma wada daynaysa meel ay ka dayna waa inaad biyo kusoo furtaa mugaas aad aragtaa meesha ay biyaha ka daynayso meeshaas aad ka dhuujisaa soo maaha war nidaamkii maaliyadda iyo controolkii iyo wixii haddaanayba beeso socoto jirin maxaa meeshaasaa musuq maasuq ka jiraa iyo meeshaasay ka dabacsan tahay iyo meeshaasaa laga dhacaa maxaa laga yidhaahdaa madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in ay ku socdaan dhabbe aanay ogeyn halka uu dhammaadkiisu yahay taasina ay ka dhigan tahay in ay weligood socod uun ku jiri doonaan maadaama aanay garanaynin xilliga ay dowladdiisu gaari doonto heer wixii dhaqaale ah ee soomaaliya loo qoondeeyey iyada faraqa loogu shubi doono markaad tobankaas box markaad soo tigaraysiin waxaasaad muxuu ahay kaalmada noocaasaad naga helaysaan ama markaasaan dhaqaalaha beesada aan ku soo shubaynaa sistamka dowladda ama markaasaan mashaariicda waaweyn yaan maalgelinaynaa hana la dhaho laakiin marar badan ma qanacsanin marka yacni waxyaabo oo elastic ah oo meel inta lagu sha mugaas soo gaarta ah meeshaasaa dhiman haddana meesha haddaad haddana meelka yacni waxaad dadaal waxaad ku jirtaa aadan garanaynin meesha dadaalkaagu markuu dhammaado baraawa lagu dhihi doono meesha aad ku garaajuweyd garanaysid ma taqaani jaamacadaad ku jirtaa sanadaheeda aadan garanaynin shan sano miya lix sano miya toban sano miya goormaad ka garaajuweyd garanay marar badan waxaa kaloo madaxdii kulanka ka hadashay ka mid ahaa nicholas key wasiirka qorshaynta soomaaliya guddoomiyaha bankiga dhexe ee dalka iyo mas-uuliyiin kale waxaana lagu wadaa in berrito lasoo afmeero iyadoo midhaha laga sugayana ay ka mid yihiin qaabka ugu hufane ay dowladdu u maarayn karto hantida loogu dhiibo horumarinta dalkeeda jacfar kuukaay v o a muqdisho